teerantii cutubka afraad markaasaa rabbigu muuse iyo haaruun la hadlay oo wuxuu ku yidhi reeqo haad qoloqolo iyo reerreer uga soo tiri reer laawi intii soddon sannadood jirta iyo intii ka sii weyn ilaa tan iyo konton jir dhammaan intii howsha gasha si ay shuqulka teernada shirka u sameeyaan tan waa howshii reeqohaad ee ku jirtay teendhada shirka waa inay waxyaalaha ugu wada quduusan ka adeegaan markii dadkii xaradu ay guurayaan haaruun iyo wiilashiisu waa inay galaan oo iyagu waa inay daaha ilxilka ah soo dejiyaan oo ku daboolaan sanduuqa maragga oo markaas dushooda waa inay dad ah harag aridibadeed saaraan oo ay ku kala dul bixiyaan maro kulligeed buluuga oo waa inay ulaha lagu qaado sudhaan oo miiska kibista tusniintana waa inay ku kala bixiyaan maro buluug ah oo ay dushoodana saaraan xusuusta iyo malqacadaha iyo madibadaha ee koobabka wax lagaga shubo oo kibista joogtada ahuna waa inay saarnaataa oo markaas waa inay dushooda maracas ku kala bixiyaan oo ay isla taasna dadka ah halagga alidabadeedka ku daboolaan oo ay markaas ulaha lagu qaado sudhaan oo markaas waa inay maro buluug ah qaadaan oo ay ku daboolaan laambadda iftiinka iyo laambadaheeda iyo birqaabyadeeda iyo alaabteeda lagu sifeeyo iyo weelasha saliidda oo dhan oo ay kaga adeegaan oo iyada iyo alaabteeda oo dhanba waa inay dhex geliyaan harag aridibadeed oo markaas waa inay usha lagu qaado sudhaan oo meesha allabariga oo dahabka ah waa inay maro buluug ah ku daboolaan oo ay ku dadaan dad harag aridibadeed oo markaas waa inay ulaha lagu qaado sudhaan oo waa inay qaadaan alaabta lagu adeego oo dhan oo ay kaga adeegaan meesha quduuska ah waana inay maro buluug ah ku wada dhex ridaan oo ay ku dadaan harag aridibadeed ku dadaan oo ay usha lagu qaado sudhaan oo waa inay meesha allabariga dambaska ka daadiyaan oo ay maro guduudan ku kala dul bixiyaan waa inay saaraan alaabteeda oo dhan oo ay kaga adeegaan kuwaas oo ah idamada iyo mudacyada iyo majarafadaha iyo madibadaha iyo weelasha meesha allabariga oo dhan oo markaas waa inay ku kala dul bixiyaan dad ah hadhag aridibadeed oo ay ulaha lagu qaado sudhaan oo haaruun iyo wiilashiisu markay dhammeeyaan inay dadaan meesha quduuska ah iyo alaabta meesha quduuska ah oo dhan waa inay dadkii xeradu guurayaan reer qahaad ha yimaadeen oo ha qaadeen laakiinse iyagu waa inaanay taaban waxyaalaha quduuska ah si aanay u dhiman waxyaalahaasu waa waxa teendhada shirka ku jira oo ay tahay in reer qahaad qaadaan oo wadaadka haaruun ah wiilkiisa elecasaar ahuna waa inuu u taliyaa saliidda laambadda iyo fooxa udgoon iyo qurbaanka hadhuudhka oo joogtada ah iyo saliidda lagu subkado iyo shuqulka taambuugga oo dhan iyo waxa ku jira oo dhan kuwaasoo ah meesha quduuska ah iyo alaabteedaba markaasaa rabbigu la hadlay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi rooqohaad qolooyinkoodu ha ka goynina reer laawi dhexdooda laakiinse sidan u sameeya si ay u noolaadaan oo aanay u dhiman markay u soo dhowaadaan waxyaalaha ugu wada quduusan haaruun iyo wiilashiisu waa inay gudaha galaan oo ay iyaga u amraan howshooda iyo waxqaadkooda laakiinse iyagu waa inaanay xataa daqiiqad u gelin inay waxyaalahaas quduuska ah arkaan yaanay dhimane oo haddana rabbigu muusuu la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer gorshoon qoloqolo iyo reerreer u soo tiri intii soddon sannadood jirta iyo intii ka sii weyn ilaa tan iyo konton jirka waa inaad soo tirisaa kulli inta hawsha gasha si ay shuqulka teendhada shirka u sameeyaan tanu waa hawshii qolooyinka reer gorshoon oo ah adeegidda iyo waxqabadka iyagu waa inay qaadaan daahyada taambuugga iyo teendhada shirka iyo dadkeeda iyo dadka ah haragga adhib dibadeedka oo kor saaran iyo elxadhka iridda teendhada shirka iyo daahyada barxadda iyo elxadhka iridda barxadda ku agtaal taambuugga iyo meesha allabariga ee ku wareegsan iyo xadhkahooda iyo alaabta howshooda oo dhan oo wax alla wixii iyaga lagu sameeyo oo dhan xaggooda waa inay kaga adeegaan oo reer garshoonna waa inay amarka haaruun iyo wiilashiisa ku qabtaan waxa ay qaadaan oo shuqulka ay qabtaan oo dhan oo idinku waa inaad ku amartaan waxay qaadayaan oo tanuna waa qolooyinka garshoon howshooda ku saabsan teendhada shirka oo shuqulkooduna waa inuu ka hooseeya gacanta itamaar ina haaruun ee wadaadka ah oo reer maraariina waa inaad qoloqolo iyo reerreer u soo tirisaa intii soddon sannadood jirta iyo intii ka sii weyn ilaa tan iyo konton jirka waa inaad soo tirisaa mid kasta oo howsha gala si uu shuqulka teendhada shirka u sameeyo oo tanuna waa howsha ay teendhada shirka ku leeyihiin ee ah waxa loo amray inay qaadaan looxyada taambuugga iyo ulihiisa gudban iyo tiirarkiisa iyo saldhigyadiisa iyo tiirarka barxadda ku wareegsan ee saldhigyadooda iyo masaamiirtooda iyo xadhkahooda iyo alaabtooda oo dhan iyo howshooda oo dhan oo magac magac waa inaad ugu amartaan alaabta ay qaadayaan taasu waa howshii qolooyinka reer maraari sida ay tahay dhammaan howshooda ku saabsan teendhada shirka oo waxay ka hoosaysaa gacantii itamaar ina haaruun ee wadaadka ah markaasaa muuse iyo haaruun iyo amiiradii shirku waxay reer quhaad u tiriyeen qoloqolo iyo reerreer intii soddon sannadood jirtay intii ka sii weynayd ilaa tan iyo konton jirka mid kasta oo hawsha geli jiray si uu shuqulka teendhada shirka u sameeyo oo kuwoodii qoloqolo loo tiriyey waxay ahaayeen laba kun iyo toddoba boqol iyo konton kuwanu waa kuwii qolooyinkii reer qohaad ee la tiriyey kulli intii ka adeegi jirtay teendhadii shirka oo muuse iyo haaruun ay ku tiriyeen amarkii rabbiga ee uu gacanta muuse u dhiibay oo kuwii reer garshoon ee qoloqolo iyo reerreer loo soo tiriyey intii soddon sannadood jirtay iyo intii ka sii weynayd ilaa tan iyo konton jirka mid kasta oo howsha geli jiray si uu shuqulka teendhada shirka u sameeya xataa kuwoodii qoloqolo iyo reerreer loo tiriyey waxay ahaayeen laba kun iyo lix boqol iyo soddon oo kuwanuna waa kuwii qulooyinkii reer garshoon ee la tiriyey kulli intii ka adeegi jirtay teendhadii shirka oo muuse iyo haaruun ay amarkii rabbiga ku tiriyeen oo kuwii qolooyinka reer maraari ee qoloqolo ee reerreer loo tiriyey intii soddon sannadood jirtay iyo intii ka sii weynayd ilaa tan iyo konton jirka mid kasta oo howsha geli jiray si uu shuqulka teendhada shirka u sameeyo xataa kuwii qoloqolo loo tiriyey waxay ahaayeen saddex kun ee laba boqol kuwanu waa kuwii qolooyinka reer maraari oo la tiriyey oo muuse iyo haaruun ay ku tiriyeen amarkii rabbiga ee uu gacanta muuse u dhiibay oo kulli intii reer laawi ah oo la soo tiriyey oo muuse iyo haaruun iyo amiiradii reer banu israa'iil ay qoloqolo iyo reerreer u soo tiriyeen intii soddon sannadood jirtay iyo intii ka sii weynayd xataa ilaa tan iyo konton jirka mid kasta oo u geli jiray si uu shuqulka hawsha u sameeyo iyo si uu alaabta teendhada shirka u qaada xataa kuwoodii la tiriyey waxay ahaayeen siddeed kun iyo shan boqol iyo siddeetan oo sidii amarka rabbigu ahaa ayaa loogu tiriyey gacantii muuse mid walba sidii howshiisu ahayd iyo sidii waxqaadkiisu ahaa oo isagii sidaasuu iyagii u tiriyey sidii rabbigu muuse ugu amaray